haa hibooy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa ibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarnee halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
waayahay waxaan sii amaqaadi doonnaa su-aalihii maadaama wareegii koowaad ee tartanka degmooyinka tartamaya dhan ay isa soo wada barteen oo degmo walba taarikhdeeda ay hore uga soo hadashay dhextaal waqti kuma sii bixin doonno tartankuna aad buu u adagyo su-aaluhuna aad bay usii adag yihiin marka su-aalihii noo haray ee min saddexda ayaan labada dambe u maqaadi doonnaa insha allah aan hubi inay qadka ku jiraan halow baydhabo baydhabo qadka ma ku jirtaan waa mahadsantihiin degmada kale halow yaaqshid waa mahadsantihiin waxaan si ama qaadi doonaa su-aalaha inoo haray insha allah su-aashan waxaa iska leh tartamayaasha degmada yaakshiid oo su-aalaha marka hore ku bilan waa su-aasha shanaad ee tartanka waana su-aasha sagaalaad su-aalaha guuda tartanka waa su-aasha shanaad aan raaday ee yaakshiid su-aasha sagaalaad ee su-aalaha guuda tartanka yaakshiid su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan imise mool oo hydrogen gaas ah ayaa buuxi karto gasac muggiisu yahay afar dhibic hal litar haddii cadaadiska iyo heerkulku ay yihiin lix atmosfeer iyo soddon iyo shan centigrade sida ay u kala horeeyaan aan ku celiyo mar kale imise mool oo hydrogen gaas ah ayaa buuxi karto gasac muggiisu yahay afar dhibic hal litar haddii cadaadiska iyo heerkulka ay yihiin lix atmosfeer iyo soddon iyo shan centigrade sida ay u kala horeeyaan marka saddexaad ee ugu dambaysa yaakshiid imise mool oo hydrogen gaas ah ayaa buuxi karto gasac muggiisu yahay afar dhibic hal litar haddii cadaadiska iyo heerkulka ay yihiin lix atmosfeer iyo soddon iyo shan centigrade sida ay u kala horeeyaan waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmo aad ka jawaabi doontaan yaaqshiid
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane
yaaqshid jawaabta bismillaah haddii aan jawaabtaas isku dayno waxay noqonaysaa eber dhibic sagaashan iyo toddoba mool jawaabta yaaqshiid sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waa hagaag degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir tartanka caawa su-aashan la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waxaanay u dhacaysay jawaa waa su-aashu imisa mool oo haydrojiin gaas ah ayaa buuxi karto gasac muggiisu yahay afar dhibic hal liter haddii cadaadiska iyo heerkulka ay yihiin lix atmosfeer iyo soddon iyo shan centigrade sida ay u kala horreeyaan jawaabtay bixiyeen waa sax oo waa eber dhibic sagaal toddoba mool yaeakshiid labada dhibcood waxayna itaalaa isla moolka degmada moolka laga xakumo moolkan shio degmada laga xakumay ay taalaa
ay mool ah mool no maxaa meesha ah aweeska ah aweeska mool maho fiolo maanya ay inta laga xakumaa gobolka banaadir Yaxas mataa gobolka waay.
banaadiraa laga rabaa doomanka Shabaqaas ku badda xiraa, shabaq.
ah, doomanka badda ilaaliyaana laga rabaa oo Waay- gobolka waa- banaadir waa yahay ee, su-aashan waa su-aasha shanaad ee xagga baydhabo waana su-aasha tobnaad su-aalaha guud ee tartanka baydhabo dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan laba bateri ayaa si taxana ah la isugu xidhiiriyey mid ka mid ah ayaa waxaa ku jira milan aluminium teracoloride kan kale waxaa ku jira milan cobrom sulfate danab soocidda haddii boqol iyo siddeed garaam oo aluminiama ay degto imise garaam oo cobram ah ayaa degayso aan ku celiya mar kale su-aasha baydhabo laba bateri ayaa si taxana ah la isugu xidhiiriyey mid ka mid ah ayaa waxaa ku jira milan aluminium teracoloride kan kale waxaa ku jira milan cobrom sulfate danab soocidda haddii boqol iyo siddeed garaam oo aluminiama ay degto imise garaam oo cobram ah ayaa degayso markaas dhacada ee ugu dambaysa baydhabo laba bateri ayaa si taxana ah la isugu xidhiiriyey mid ka mid ah ayaa waxaa ku jira milan aluminium teracoloride kan kale waxaa ku jira milan cobrom sulfate danab soocidda haddii boqol iyo siddeed garaam oo aluminiama ay degto imise garaam oo cobrama ayaa degayso waa rajaynaya inaad garateen haddoo la idman aad ka jawaabi doontaan baydhabo waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan bar waa khagaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan bar waa khagaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan bar waa khagaarne
halow baydhabo halow baydhabo
halow raadi muqdisho jawaabta
A- afar dhibic sideed garaam jawaabta baydhabo sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
degmada baydhabo ee gobolka baay su-aashii la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen sax ma ahan hadday baydhabo soo haraar martay halow yaaqshid halow raadiyo muqdisho jawaabta bismillaah haddii aan jawaabtaas isku dayno waxay noqonaysaa saddex boqol afartan iyo sideed garaam jawaabta yaaqshid iyana sax iyo qalad guddiga ayaan ku celinayaa
degmada yaaqshiid jawaab su-aasha soo hareer martay degmada baydhabo jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah oo waa saddex boqol afartan iyo sideed garaam yaeakshiid baraawo jaamacadda soomaaliya wax kasoo barteena umaleeyaa.
ah khatar waay Ya.
khatar jaamacadda soomaaliya lama dhibco suuq miijis dhac waa soo wareegsada haddana magaciisii waxay joogaan maxaa tahay meesha kale x t v gii hore ee qaranka kadana ku wareegsadeen xaruntii tv xaruntii Yeah.
tv xarunta tv-ga Ah.
oo hore Tawfiiq.
oo hore waa soo wareegsi oo tawfiiq miijiska hadda hadda suuq miis soo noqday sacuuray gadooyinka maleha waayahay abahaa aan sii wadaya dhibcahan dhibco jaawareera aad ka dhigoosa
ama idho dhumaan leh waayahay eh, su-aashan waa su-aal dalkeenna qusaysa taariikh dhinac ka soo gelaysa wax kasta isku ah waxaa iska le yaaqshiid waa su-aasha lixaad ee yaaqshiid waa su-aasha koob iyo tobnaad su-aalaha guud ee tartanka su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan yaaqshiid waxaa laydinka doonayaa inaad sheegtaan magaca mas-uulkii jeediyey khudbadda soo socota ee aad maqli doontaan khudbaddu waxa ay ku jaan go'an tahay sagaashanka seken ee loogu talagalay in jawaabta la idinkaga dhooro marka ay dhammaatana insha allah jawaabtaan idinka rabnaa yakshiid sheeg magaca mas-uulkii jeediyey khudbaddan soo socota khudbaddu waxa ay ku jaan go'an tahay sagaashanka seken ee loogu talagalay in jawaabta la idinkaga sugo markii ay khudbaddu dhammaatana jawaabtii aan idinka rabnaa markii saddexaad ee ugu dambaysa yakshiid sheeg magaca mas-uulkii jeediyey khudbaddan soo socota khudbaddu waxa ay ku jaan go'an tahay sagaashanka seken ee loogu talagalay in jawaabta la idinkaga sugo marka ay dhammaatana jawaabta ayaan idinka rabnaa insha allah
bismi illaahi raxmaan raxiim walaalayaal tan iyo xisaabaadka horeyna soo maray kow laba saddex afar intaba waxaanu sheegnay waa mahad waa mahad wixii la qabtay ee soomaaliya qabatay mana qadhin karayno dadka qaarkood hadday qalbigooda ku jirto sida aan naftu ay jeceshahay maxaa loo yeeli waayay hadday ku jirto shu-uuntu waxa ay saamixi weydo wax la joojiya wey midna walaalayaal ma aanu ogolin dadka in la dhibo ma ogolin maxaase duruuftu dhigaysaa kolka la isweydiiyo warhoy waxaa jira oo badan tuug hallaabay oo ninna u danaynaynin in la ogaadaana gar wey faqad wax kale oo looga jeedaay ma jirto waanu ku hadallahayd waa waxaanu leeyahay dad baa jira iska qarda jeexa haraad cidlada ku dilo waxaanu idhi war halkaa heblaaye waxaan ka samayno waxaa la yidhi ma toosna
halow yakshiid
halow raadiyo muqdisho jawaabta bismillaah annagoo ah tartamayaasha degmada yakshiid haddii aan su-aasha jawaabteeda isku dayno waxay noqonaysaa insha allah cumar Yakshiid, carte ku celi cumar carte qaalib waayahay jawaabta yakshiid sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في
waayahay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir su-aasha la weydiiyey ee u dhacaysay sheeg mas-uulkii waa magaca mas-uulka jeediyey khudbadda aad wada dhegaysateen jawaabtay ka bixiyeen sax ma aha hadday yakshiid soo hareer martay halow baydhabo
halow raadi muqdisho jawaabta
su-aal jawaabtay oon isku dayn insha allah may banaagad doonta he cabdirashiid ali sharma arke jawaabta baydhabo ee ka faa'iidaysiga ah sax iyo qalad guddiga aan ku celiyo
baydhaba su-aashaasi jawaabta ay ka bixiyeen iyana sax ma aha hadday labada degmo soo hareer martay guddigaa looga fadhiya
صاحبنا نسوقين صاحبنا
waayahay waxa ay u dhacaysay sheeg magaca mas-uulkii jeediyey khudbaddan aad markaasi wada dhegaysanay jawaabtu waxay u dhacaysaa sida tan madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda jabuuti allaha u naxariistay xasan guuleed abtidoon ayaa jeediyey khudbaddaasi xilli socdaal uu ku yimid soomaaliya sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii mar kale haddii aan ku celiyo khudbaddaasi waxaa jeediyey mas-uulka waa madaxweynihii hore ee jabuuti allaha u naxariistay ee xasan guuleed abtidoon xilli uu socdaal ku marayay ama ku yimid waddankeenna soomaaliya sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii kun sagaal boqol toddoba iyo siddeetankii wufuudiaan ku jirna ani ijaajimo oo la socotay anagaaba gelbiyeyniba waa soo dhaweyn anagaa soo duubni hataa cimrigiin allah idin ziyaadiye jaaka run baan tuu sheedanaa khadiyadda soomaaliya dhibaatooyin baa loo soo maray waad ka
sababta aan idiin siimayo inaad taqaanin waay oo aad joogteen xilliga maasantiin su-aashan waxaa iskala tartamayaasha baydhabo waa su-aashooda lixaad su-aashii hadda kama dheera baydhabo sheeg magaca mas-uulkii jeediyey khudbadda soo socota ee aad maqli doontaan hadduu alla idmo khudbaddu waxa ay ku jaan go-an tahay sagaashankii sakan ee jawaabta aad sugi lahaadaan ama laydinka sugi lahaa markay khudbaddu dhammaatana waxaan idinka rabnaa jawaabta baydhabo sheeg magaca mas-uulkii jeediyey khudbadda soo socota ee aad maqli doontaan khudbaddu waxa ay ku jaan go-an tahay sagaashanka sakan ee jawaabta laydinka sugi lahaa marka khudbaddu dhammaatana jawaabta aan idinka rabnaa baydhabo sheeg magaca mas-uulkii jeediyey khudbadda soo socota ee aad maqli doontaan haddii alla idmo khudbaddu waxa ay ku jaan go-an tahay sagaashanka sakan ee loogu talagalay in jawaabta laydinka sugo marka ay dhammaatana jawaabta aan idinka rabnaa waan rajaynayaa inaad garan doontaan insha allah
jaalayaal galab wanaagsan waa ii farax weyn galabta inaan halkan ku kulanno waxaan had iyo goor markaan halka imaadaba maskaxdayda ku soo dhacda sida meeshan hadda aynu joogno ee taariikhdeedan dhismaysa waa ka warqabtaan halkan aynu joogno waxay ahayd meel ku magacaaban jaalasiyaad wakhtigii hore isaga oo haatan kacaankan hantiwadaagga ahee aynu dhisayno madaxu ah wuxuu guddoonsaday inuu shaqaalaha ummadda soomaaliyeed oo kuwii hantiwadaaggan dhisaayey uu u siiyo hadiyad waxaa ka fiicnay taa iyaduna in shaqaalihii wixii yaraaye ay qaadanayeen ee ay u baahnaayeen wax ka jareen oo iyagoo waxoogaagaa lacagta ah iyo xooggooda cuskanaaya inay taageen ama ay soo ma soo wareejiyeen golahan aynu joogno waxaa saddexaad oo iyaduna xus leh inuu markaa noqday meel ee ka qaadanaysa kacaanka dhismihiisa qayb libaax iyada oo markaas dadkii shaqaalaha ahaa ee kacaankan hanti wadaagga ah labdhabarkeeda ahaa ay maalinba maalinta ka dambaysa iyagoo koox koox ay ku kulmayaan oo ay ku qaadanayaan waxyaalihii ay ku dhisi lahaayeen ama waxyaalihii uu u baahnaa ama fikradihii uu kacaankan dhismihiisa u baahnaa ay isku weydaarsanayaan oo muxuu aha ay ku kala qaadanayaan
halow baydhabo
halow reer muqdisho jawaabta
insha allah jawaabtayoniski darin mayban cibaasaya maxamed cali samatar jawaabta baydhabo sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
degmada baydhabo ee gobolka baay su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen sax ma ahan hadday baydhabo soo haraar martay halow yaakshiid raadiyo muqdisho jawaabta haddii aan jawaabta su-aashaas jawaabteeda isku dayn waxay noqonaysaa xuseen kulmiye afrax jawaabta yaakshiid iyona sax iyo qalad guddiga aan ku celiyo
degmada yaakshiid kama aysan faa'iidaysan su-aasha soo hareer martay degmada baydhabo ani waa kasaa waa kasaa wilib ninka nin saaxiib aan ahayn waay brofesor jawaari la sahay marka brofesor jawaari sahay dadkii ulu sacdi maka maku jirino bacbayga baxday waayahay jawaabta saxda ah guddiga ayaa looga fadhiyaa insha allah
صاحب بعدها نسوق ايام صاحب بعدها
waayahay haye sheeg noo sheeg haye alcadaala sahay
su-aashu waxay u dhacaysay sheeg magaca mas-uulkii jeediyey khudbaddan waa dabcan khudbaddii aanu wada dhegaysanay jawaabtu waxa ay noqonaysaa waxaa khudbaddaasi jeediyey madaxweyne ku-xigeenkii dowladdii militariga ee kacaanka madax- uu hogaaminayay maxamed siyaad barre ismaaciil cali abokar marka la ku iyo mar celiyo kale aan ku celiyo khudbaddaasi waxaa jeediyey madaxweyne ku-xigeenkii dowladdii militariga ismaaciil cali abokar labada labada degmo ee tartamaya baydhabo iyo yakshiid waxaad moodaa in shanta golaha sare ee kacaanka ay khudbadda ka dhex raadiyeen laakiin
su-aasha ma qorahayam soo duubaayaan maytan qoran lawa may ma wada duubaade waxaan qodkaa la rabaa dhow in la helo marka dabcan labada degmoba eh, shanta golaha sare ee kacaanka way ka dhex raadiyeen balse ma haleelin dhibcahaas guddigaa qaatay su-aasha waa su-aasha toddobaad ee yaakshiid waana su-aasha saddex iyo tobnaad su-aalaha guud ee tartanka waxay u dhacaysaa sida tan yaakshiid dhagaha fura marka la badinayo silsilada d n a labada silsiladood mid toos ayay u suubsantaa midna iyada oo kala go'go'san ayay suubsantaa haddaba sheeg dheecaanka dib isugu xidha qaybta kala go'go'san aan ku celiyo mar labaad marka la badinayo silsilada d n a labada silsiladood mid toos ayay u suubsantaa midna iyada oo kala go'go'san ayay suubsantaa haddaba sheeg dheecaanka dib isugu xidho qaybta kala go'go'san marka saddexaad ee ugu dambaysa yaaqshid marka la badinayo silsilada d n a labada silsiladood mid toos ayay u suubsantaa midna iyada oo kala gogo'san ayay suubsantaa haddaba sheeg dheecaanka dib isugu xidha qaybta kala gogo'san waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan yaqshid waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan bar waa khagaarne beertuu wii isticmaarka beeray bakshiishkii oo bahabahaysku beertuu wii isticmaarka beeray bakshiishkii oo bahabahaysku qabiilkaa la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilkaa la buufinayo asaagen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan
halow yaaqshid
halow raadiyo muqdisho jawaabta bismillaah haddii aan jawaabtaas isku dayno waxay noqonaysaa d n a liigeys
ku celi
d n a laageys
jawaabta ay bixiyeen yaaqshid saxi qalad guddiga ayaanu gudbinaya
دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah waana d n a liges
لايس لايس مثل لايون lionka laftigiis waay لايون واجبها maya markiis inta jooga lions asna qabarta xagga taga lion asna qaano xalay weliba saaxiibkeyga jaata waxa uu sheegaysay waxaa la keenay maxasahay kii jiradii oo oo jadeeca jarmal xalay balbasoorka walaxa iqaamo qashiir oo ugaandheese ah jadeeca jarmalka kulaha jiradaas magaceed sheega waa sheegi weyn lamada dhibcood yaaqsiid waxaa idin dhigi gobolka banaadir bangiga taabna akoon ahaana idinku u jirtaa maxay biya ka dhigay jima ku baashaala waayahay su-aashan waxaa iska leh baydhabo waa su-aashooda toddobaad waana su-aasha ugu dambaysa su-aalaha guud ee tartanka waa su-aashii afar tobnaad su-aalaha guud baydhabo sheeg magaca dheecaanka ku jebiya silsilada dheer ee d n a qaybta dhammaadka aan ku celiyo mar kale baydhabo sheeg magaca dheecaanka ku jebiya silsilada dheer ee d n a qaybta dhammaadka marka saddexaad ee ugu dambaysa baydhabo sheeg magaca dheecaanka ku jebiya silsilada dheer ee d n a qaybta dhammaadka waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan baydhabo waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan bar waaqa gaarne beertuu wii isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysto beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysto qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqa gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan
halow baydhabo
هلا راديو مقدشو jawaabta إن شاء الله سؤال الجوابتي ما يبان نقدر دون تها هو نوكليات
ku celi
نوكليات
waayahay jawaabta baydhabo sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها
waa hagaag ee, su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada baydhabo ee gobolka baay jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa waana exonucleas
kaleeco shalay amaanta arla dheeraa diirtey hadda leeyan eebowto arangoo ba'awka sheeno oroodis kukoyto inkaarii du'aaba yehoy ankaasiyowto bay bay lama tush wiibing maysiin dhignay darbana muudday hortiya kagaadada suhuurna fadaayan isinga la siinsiya lama aag jiimin wadadan dhammaayan bangiga taaban maya kagaadadeena kisto ada hagal iida maya gaadanka ديار وديار إيه، لك جمو يحيى على فرح حس اسكاني وحسيري عدو يا جميلة عدو يا جميلة يا جميلة عدو يا جميلة jajumay hindiga ku tuure meeri muqaabati jawaarahige jawaarahige jawaarahige मेरी तोने में एडिट करना बहुत बहुत अच्छा है मुबारक हो जिन
هذه عيال هذا كوي بذي أمانة هلواي هذا كوي بذي urkeyga arwaaxiso yadigaan ku oomanaa malu-oodi ayaa mankaan aragaaga la waaye
هذه عيال هذا كوي بذي أمانة كهلواي هذا كوي بذي war baydhaba war baydhabaa jirti intii aadi awjeeto adaan
أمانة هلواي هذا كوي
kuayaad fartaada ku soo korays fagaara ayaan ku aragnay inteed aadi
fiiri anaa idinka amaa idinka heli waayey oo idinka maqnaa waayey waa kanaado saa ii jeceshihiin Haa.
Aan ii jecel.
anigoo adi ku rabo haygaroodin
heeska cusub kuma qashis heesaan ku sheegayna ad waa maqnayd iska dhaysi birdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankii inka yeeli ma maqlaynin baaqi ano adi ku rabo haygaroodin haygaroodin
Jajumo, adiga abaha iyo reer facebook iyo dadka kaleba horta saa ii jeceshiin aan ii jeclahay waa dhamaatay warka waa dhayan saa ii wixiisteen waa niiga xiisay macaan ma aha maya saa ii wixiisteen aan iigu xiisay saa ii tihiin aan ii ahay beeshina waa jiraa afur lagu culahay meeshaan
waaya waxaan siinayaa dhibcaha noo qoraya maxamed macalin xasan whiteka oo guddiga ka socda si uu noogu dhawaaqo natiijada tartankii caawa iyo habeen dambe cidda tartamaysa hay whiteka soo dhawow waaydkoo laabtoogiis laakiin waxaa sii khadkaas ku jiraa laabtoog waa soo socda sii waaya waaya aad iyo aad umahadsan tahay fictaha daara jeetay dabcan waxaa soo gaarnay gabagabadii tartanka markaana dhegeystayaashii daawadayaashu waxay sugayaan natiijada tartankii caawa dhex maray degmooyinka baydhabo iyo yaqshid ee kala tirsan gobolada baay iyo banaadir runtii degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa la weydiiyey toddobada su-aal toddobadii su-aal la weydiiyey waxay si saxa ugu jawaabeen laba su-aal oo qura waxay iska qaldeen shan su-aal dabcan sidaasi waxay ku heleen afar dhibcood sidoo kale si taa lamid ah tartamayaasha degmada yaqshid ee gobolka banaadir waxaa iyana la weydiiyey toddoba su-aal toddobadii su-aal la weydiiyey waxay si saxa ugu jawaabeen saddex su-aal oo halkaasi waxay ku heleen lix dhibcood waxay si ka faa'iidaysa u heleen laba su-aal oo soo hareer martay ee tartamayaasha degmada baydhabo ee gobolka baay waxaana wadarta guud ee dhibcaha tartamayaasha degmada yakshiid ay heleen noqonaysaa caawa toban dhibcood wareega saddexaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka waxaa caawa usoo gudbay tartamayaasha degmada yakshiid habeen dambe hadduu alla habeen dambe waxaa uu tartamay doono laba degmo oo ka watirsan gobolka banaadir dabcan wuxuu noqon doonaa game aad u adag waxaa wada ciyaaraya ama ameen noqdaana degmooyin darisa habad waxaa wada tartamaya degmooyinka kaxda iyo wadajir daris ma aha alxamdulilah laakiin xogaa waa isku dhow kaxda iyo wadajir laakiin ukaadi ukaadi waayidka dhibcaa ka tagtay labadii dhibca ee facebooka xamse cali iyo cali xaaji kowkowle iyo dad kale oo reer facebooka oo iyaguna isku soo dayey maxaa la lahaa inay su-aalaha nagala jawaabaan marka aad bay u mahadsan haddu alla haweenada soo socda sida caawa aan yeelnay labada laga jawaabayba aan u sheegnay labada qofood ee kasoo jawaabday iyagana saasoo kale aan magacyadooda u shaacin doonaa hadduu alla idmo aad bay u mahadsan intaan la socota guud ahaan dhegaystayaal daawadayaal barnaamijkii tartanka caawa inta ayaan kusoo gabagabeynayaa hadduu alla idmo intaan habeen dambe tartanka soo socda ee wadajir iyo kaxda ku kulmi doono dhammaanteed waa isku doon waxaan idin leenahay ramadaan kariim